أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي
بسم الله الرحمن الرحيم aلsalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah saddex ka mid a madaxweynayaashii kooxda ridada soomaaliya oo soo saaray baaqayla dhaan ah xasan gurguurte oo ay ku eedeeyeen inuu xaalufin hantiyadeed ka wado magaalada muqdisho iyo digniinno cusub oo ay jeediyeen madaxda kooxda ridada soomaaliya muxuu yahay cudurka sodomeeyada qof ku dilay magaalooyin dhaca gobollada waqooyi bari soomaaliya ee uu ka arrimiyo maamulka isugu yeeray puntland maxayse yihiin astaamaha lagu garto cudurkan laayaanka ah sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan xaflad malaaq cusub ay ku dooranaysay beelweynta hadame oo ka mid ah beelaha dega wilaayada baay oo ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo mas-uuliyiin iyo marti sharaf ka qayb gashay xafladda caleemasaarka malaaqa cusub faafreebka ayaan ku soo gudbin doonnaa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya oo sii kordhiyey tacaddiga iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan darawallada kaxeeya mootooyinka ee ka howlgala magaalada muqdisho qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordhaa iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka waa mar kale iyo faafreebka wararka واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen aanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijka waxaannu ku bilaabi doonnaa saddex ka mid ah madaxweynayaashii soo maray kooxda ridada soomaaliya ayaa soo saaray baaq qayladhaan ah oo ku aadan xasan gurguurte iyagoo ku eedeeyey in uu xaalufin hantiyadeed ka wado magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoo dhanka kalena digniinno cusub ay jeediyeen madaxda kooxda ridada qodobkaas iyo qodobo kale waxaannu ku soo qaadan doonnaa xubinta hadalhaynta warbaahinta waxaa halkan ka soo jeedinaya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa saddex ka mid a madaxweynayaashii xukuumadda muqdisho oo soo saaray baaq qayladhaan ah eedeyn culusna u jeediyey xasan gurguurte xilli dhulboobka ka socda magaalada muqdisho ee uu ku howlan yahay xasan gurguurte uu xarkaha goostay ay digniin culus arrinkaas ka soo saareen siyaasiyiin caanka soomaaliya war-saxaafadeed ay ku siixan yihiin madaxweynayaashii soo maray xukuumadda muqdisho ayay ku sheegeen in xasan sheikh uu soomaaliya ka geystay dhulboobkii ugu xoogganaa abid ee soo mara dalka cabdiqaasim salaad xasan shariif sheekh axmed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa war-saxaafadeedka ay soo saareen ku caddeeyey in waxa ka socda muqdisho ay yihiin boob baaxad leh oo lagu hayo dhulalka danta guud waxay sheegeen in marka dhulka laga raro shacabka degan kadib laga iibiyo ganacsato waxaana lacagtaas ay ku dhacdaa jeebka shakhsiyaad u adeega xasan gurguurte taasi oo meesha ka saaraysa qiilkii ay madaxda xukuumadda muqdisho u sameynayeen dhulboobka iyagoo ku sheegay in laga dhigo mid lagu qabto dan guud saddexdan siyaasi ee baaqa qayladhaanta soo saaray ayaa ku baaqay in shacabka laga barakiciyey guryahooda dib udejin loo sameeyo islamarkaana la joojiyo dhulboobka iyagoo digniin culus u diray ganacsatada iibsanaya dhulalka boolida ah ganacsatada iyo bulshada soomaaliyeed ee xalaalquudatada ah waxaan uga digaynaa in aanay ku kadsoomin dhulka danta guud ee ummadda ka dhexeeya meelna uga soo wada jeestaan fasaadka iyo boobka hantida danta guud ayaa lagu yidhi warka ay sida wadajirka u soo saareen shariif sheekh axmed cabdiqaasim salaad iyo maxamed cabdulaahi farmaajo arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli isbuucii lasoo dhaafay uu xaafado ka tirsan degmada hodan uu ka dhacay dagaal khasaare badan dhaliyey oo u dhexeeyey maleeshiyaad daacad u ah madaxda xukuumadda muqdisho ee dhulboobka wada iyo maleeshiyaad kale oo difaacayay dadka deegaanka haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa cudurka gowracatada oo dad badan ku dilay gobolada mudug iyo bari cudurka halista ah ee soomaalidu u taqaan gowracatada afka qalaadna lagu dhaho difateriya ayaa faraba-an ku haya deegaano dhaca waqooyi bari ee soomaaliya gaar ahaan gobolada mudug iyo bari ee uu ka harimiyo maamul goboleedka shaadala dirirka puntland tirakoobyadii ugu dambeeyey ee la sameeyey ayaa lagu ogaaday in cudurka difateriya uu toddoba iyo labaatan qof ku dilay deegaanada maamulka ridada puntland halka boqolaal kalena uu soo ritay toddoba iyo labaatanka qof ee xanuunkan u dhintay ayaa toddoba ka mid ah waxaa laga soo diiwaan geliyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halka shan ka mid ah xaaladaha dhimashadana laga soo diiwaan geliyey degmada isku shuban ee ka tirsan gobolka bari gaalkacyo waxaa sidoo kale xanuunkan uu ku asiibay ilaa boqol toddobaatan iyo sideed xubnood oo kale una badan caruurta da-doodu ka yar tahay shanta sano hilowareedyo ayaa sheegay in faafitaanka cudurka iyo dhimashada sii kordhaysa ay sabab u tahay daryeel xumo caafimaad oo ka jirta deegaanadaasi si gaar ah helidda dawada cudurka difateriya macluumaadka la helay waxay intaasi ku darayaan in bilihii janwari iyo maarj ee sanadkan labada kun shan iyo labaatan ay aada u kordheen kiisaska cudurka ilaa siddeed iyo toban dhibic labo boqolkiiba waxayna tani muujinaysaa sida xawliga ah ee uu cudurkan ku faafayo cudurkan loo yaqaan gowracatada ayaa la aaminsan yahay in in ka badan boqol xubnood uu ku dilay soomaaliya muddooyinkii u dambeeyey halka uu soo ritay kumanaan kale sida ay muujinayaan tirakoobyada la faafiyey deegaanada maamulka puntland uu ka arrimiyo oo keliya waxaa laga diiwaangeliyey afar boqol siddeetan iyo laba kiis oo ah xanuunkan gowracatada waa cudur halis ah oo ku dhaca hawamareenka waana cudur si fudud ku faafa waxay dhakhaatiirtu sheegeen in la isku qaadsiiyo qufaca iyo hindhisada waxaa calaamadaha lagu garto ka mid a qandho cunaha oo xanuuna qofka iyo qanjirada qoorta oo barara waxaa sidoo kale la sheegay in cudurka uu ku dhaco maqaarka waana cudur leh ka hortag iyo daweyn waxay dhakhaatiirtu sheegeen in cudurkan lagula tacaali karo in bukaanka uu tallaal qaato waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiyada sirdoonka xukuumadda muqdisho oo kordhiyey tacadiyada dhallinyarada mootaleyda ah dhalinyaradan oo saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho ayaa waxay sheegeen in ay sii xoogeysatay dhibaatada isugu jirta dhaca iyo xadgudubyada kale ee ay kala kulmayaan ciidamada sirdoonka ee xukuumadda muqdisho waxay intaasi ku dareen in had iyo jeer ay ciidanku weydiistaan lacag baad ah oo aysan tabartooda ahayn islamarkaana aysan mari karin badi wadooyinka muqdisho iyo duleedkeeda waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka gudbanaynaa qarax ay ciidamada mujaahidiintu maanta ka fuliyeen gudaha degmada buula burte ee wilaayada hiiraan qaraxaasi waxaa lala eegtay maleeshiyaad ka tirsan sirdoonka ridada waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah xubintiina caawa waa inaga intaa faysal
توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad ka dhegaysanaysaanna waa idaacadda andalus markanna baay dhowaan waxaa deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ka dhacay munaasabad lagu caleemasaarayey malaaq cusub oo ay dowranaysay beesha hadame oo ka mid ah beelaha dega wilaayada baay taas oo ay ka qayb galeen martisharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay culimo salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaankaasi iidaale haddaba bashiir muxyidiin abu ayman oo ka qayb galay xafladdaasi ayaa tebintan inooga soo diyaariyey bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxa aan joognaa deegaanka iidaale ee hoosaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay maanta waxaa halkan ka dhacaysa xaflad ballaaran oo lagu caleemasaarayo malaaq macalin xasan nuurow sagaar malaaqa cusub beesha hadame ee wilaayada islaamiga ah ee baay xafladdan waxaa goobjoog ah wufuud isaga kala timid wilaayaadka islaamiga baay iyo bokool oo isugu jira mas-uuliyiin culimo salaadiin nuqabo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana halkan laga jeedi doonaa kelimaad kala duwan idaacadda islaamiga andalus ayaa goobjoog ah xafladdan caleemasaarka tabintan gaarka ayaannu ku eegi doonnaa insha allahu tacaala qaabka ay xafladdan u socoto hadda waxaa si toosa u bilowday xafladda caleemasaarka malaaq macalin xasan nuurow sagaar malaaqa cusub beesha hadame ee wilaayada islaamiga ee baay ugu horeyn waxaa loo dhawaaqay qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka beesha hadame kuwaas oo kelimaad soo dhoweyna u jeedinaya martisharaftii maanta ka soo qaybgashay xafladdan caleemasaarka kelimaadka ka hor beesha hadame waxa ay diyaarisay martiqaad heer sare ah oo loo sameeyey dhammaan xubnihii lagu casuumay xafladdan caleemasaarka ee maanta ka dhacaysa deegaanka iidaale ee hoosaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa loo baaqay oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey suldaan bunow xasan cabdulaahi aadam suldaanka guud ee beesha hadame oo maanta goobjoog ah xafladda caleemasaarka malaaq macalin xasan nuurow sagaar maraaqa beesha hadame ee wilaayada islaamiga ee baay
ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahaddan sugnaati mahad balaawi dhammaad ballaahin mahaddi ilaahay kadib runtii maybaan mahadnagay mahad qiimaja eed eedan sarey dhammaan dadka mujaahidiinta meel kasta roogan gaar ahaan amiirka abu ogayda ayaa an mahadnage runtii ilaahay subxaana wa tacaala sababtiyo yaa ilaahay tamkiintan ilaahaynaysay kadib maybaan mahadnagay waalaga wilaayada islaamiga ee baay sheekh hamsa abu jacfar eedi eedanka mahadnage may kale mahadoo mudanaan mahadnagay wilaayada degmada baydhabo iyo arkaantiye runtii juhdi dheeriye dadaal farac badan maybu ahaa fursaddii eedi eedaninka hortii mahadgoona waan mahadnagaan maybaan mahadnagay dhammaan salaadiintii intaa ku qayb qaadati gololaha ku qayb qaadati gololun oo fadiyaan baali reer hadam mahad goone maybaan mahadnagay naqiibka nunuqabada malaaga guud shaacirka islaamka ibraahim dheere mahad goone ang mahadnage mayba kale ang mahadnagay dhammaan golaha nunuqabada wilaayada islaamiga ee baay may kale ang mahadnagay malaaga beere reer maybaajiroong oo ah naqiibka guud golaha nunuqabada wilaayada islaamiga ee maybaa bokool mahadgoone waa ang mahadnage may kale ang mahadnagay dadweynihii marti sharafki kale oo maybu ah ee tiro aflahanka kooba koran ha ku qiib qaadati gololin ini ha ku qiib qaadadan lukoosada ha ku qiib qaadati eedi eeda ang mahadsanyin mahadaas madaanan tunku guduba taanan surina maybu ah hafladii olka eleema saaray malaagii ama wakiilkii beelahdama wilaayada islaamiga ee baay xafladdii aan oo surina runtii maybaa aantu fursad aan ku faa'iidaysadey mayba hadhowaaye marka horeyta malaaqii la dooradi malaakasay nuurow sagaar ha dhowaaw galanfurow haka dhowaaw haka dhowaaw tolka haka dhowaaw ulees iyo imtixaan haka dhowaaw ulees iyo imtixaan oo la kiila qab ilaahay subxaana wa tacaala may weydiisadaane adina kiin weydiyaane ilaahayniin fudadaay mayba kiin dardaaramay walaalkayow alla obseenta laazim walkasta furaaja alla obseengu kutaabka ilaahay yadhaha kii dooraday kutaabka ilaahay ummata ka heg ilaahay raalligelintiis ka soco bani aadan raalligeliyowsha inka dareertooy walaalkayow mayba geeka ilaahay subxaana wa tacaala linka mahadiyay mahadgoone ah may nasiiban weella tahay oo raayo islaam hooste ilka nooli kutaabka ilaahay laysku kumaal ha ka dooraday ogaaw markan raayadan tanga dadahan shahiidi dadahan dhaawaami owlaada agoogan eh mas-uuliyaddii laka saare weliga ka dheganaaw hagalee ka sugnaaw aduukan iska dhiibtoy may kala dardaar guuda ka siyay walwalba antii baad xaqa ka sugun obse ay ka galnay eednunku roortoy tan kale ee maybaan mahadnagay walaalkii hortiisiilkan ahaay ali abdiraan runtii sagaal sani tolkanaa hogaamiyaay lan qiimi lew lan sharaf lew ilaahi subxaana wa tacaala maybaan weydiyaane andiisu tolkan fursadiisaan huri hoojay hambii aglijay hambii mayb waaha ilaahi subxaana wa tacaala ilaahay ku ajarsi bani aadam u gefe ilaahi subxaana wa tacaala maybaan weydiyaane walikagefin ilaahay ku dhaaf tankeele tolow ana magaagan dirahay zuri suldaankireer hadam yaleen wadaadkanna waa wakiilkii gobolkan baayo maana kolley aan oo ka hadalaw afkii hadama hadamaaga yaa la dardaari mahatan hadam malaakaysay nuurow malaag managadaw haddii unu garab shayboon anhayn inaynu garab buuhinagana noofade shimbirto mayleed baal sheeka buuba sababa baalan lahayna maaba buubu kortimaa lankan baalshay isangu unuu isla jarna shimbiray baalka biireeba eleer eleer haddii berkoon islijeed haddii berkoon islijeed hoggaan faylu ogaado lankan meega hamin han dhafaraanen may weydiyaanen oo faylo weydiyaanen lan wanaagsanga weydiyaanen wanaagsanaangahan laban kuwaran haddii barakumaalan un aayo nagnaano hamanan uniku gardoron ilad uni sheegne madin walninka hayn amaangaha kabiinen maa hatoo walnin nagadi ay aytiskoynay garabshay buuhinen walin han dhafarnen ay ladayacnay madnamada mayka kooyase inin lanka mas-uulka kiikae ada kalsooni ka qab usina dadye kalsooni ka qab tolow mas-uulkiinu dooranen kalsooniden ka qabnen maana qofka bani aadamku gefe nasiihaniiley wayn nasiihay kor nasiihadana ma'e hang ma'e adoo qof bani aadamga en lahaman ilideed aragtiisu tartiibta onka sheeg malaag hasay nuurow may malaag ka eya garab sorinka kiiken taasmaanken galanen antiibus kutaabkan ilaahay usni hogaamiyown garib shee'anam ah saas ma akhyare antiibus kutaabkan ilaahay haysata unina garib shee'ana ilaahay subxaana wa tacaala mayba aan weydiyaane una dhan weydiisadaane ilaahay niinfudoda ay helke lahaay maana bahalo takliifu mee tashriif mee ilaahay imtixaanka nii guuley waa hagaag weli waxaa si toosa u soconaysa xafladda caleemasaarka malaaqa beesha hadame ee wilaayada baay ee ka dhacaysa deegaanka iidaale markanna waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey malaaq cabdiraxmaan cali cabdi malaaqii hore ee beesha hadame wilaayada baay isagoo xilka ku wareejinaya malaaqa cusub ee beesha hadame ee wilaayada baay malaaq macalin xasan nuurow sagaar arrintan tenniska kooy beele reer hadam yamaydharhaay anantan koortiye sagaal sano ku hor yaan walanghaay walaagi annahaay malaag hadamlaymahayne malaag muslimahayan muslimiinta dhan ya malaajohaay ilaahay baka mahasin sagaal sin ya mas-uul hadmahaay malaag muslimahaay gobolihii degu walaayada islaamku walay ku kooy walaalayaalow ha dhowaade waaglii goofod ha dhowaaw sagaal isiyeedow ha dhowaaw nuqabada islaamka oo maydharay arrintaha ku dhiibdhabtii ha dhowaaw galanfuran yoonay galbufiyaw gololbaafiha ka dhowaaw sagaalsin ya hadaman hilkaanhay hilkii isugahay anoo dhiilku hoogna raadhahaa wareeji walaalkay maalin hasay nurow lanka leerhaa ka wareeji anoo raadle afi musaamaha ya maalin maalin hasay nurow ya hilkii ka wareeji walaalow maydharhay anta boogdon الله أكبر الله أكبر sagaal isiyeedka noqobada islaamka walaayada islaamka mujaahidiinta meelbuku kooyeen warkaasaa ogaadayaan hilkii mayka wareejiyey maalin hasay nurow maalin hasay hadhowaaw hilkan allakii la qaada ilaahay garabkaa haygala ilaahay kii la qaada guur allaha ka siiye datentenisa kooy muslimiinta walaayaatila qaraabada tolkaantiniskooy salaamanyiin salaambaadije dambe anka maalaasaylee anee ee hilkii reer hadama indhibeen wiinu iyo malinka diimne وإلهي دولاي إلهي سبحانه وتعالى ذنب أبهي من يسديو إن شاء الله تعالى ذنب الكي يا ولير قال سيجا كوشيغي أني ما يدر دارمي ummutii ani doorti reer adamee inii kutaabka ilaahay laka hogaami inii dirisunaag laka weele inii oo hagyo leyin dhiimbi inii oo hagyo laka leyin lukubi yaa dardaramaan dambe walaho bilaahay bage dirnaadaan saasaagudeeu haddana insha allahu tacaalaa
waa hagaag dhinacii culimada aan eegno markan waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey sheekhul mujaahid sheekh fu-aad maxamed khalaf oo qayb ka ah marti sharaftii lagu casuumay xafladda caleemasaarka ee ka dhacaysa deegaanka iidaale بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق الغائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله سبحانه وتعالى waxaan uga xamdinaynaa islaamnimada iyo iimaanka iyo taqwada iyo midnimada waxaan maanta u joognaa xaflad aad u qiimo badan ee lagu caleemasaarayo malaaq xasey nuurow sagaar oo beesha hadama ah waxaa halkan jooga suldaankii guud jazaahu llaahu khayran suldaan bunow xasan cabdullah jazaahum ullaahu khayran beeshan hadamo mowqif shariifay ummadda muslimiinta dhexdooda ku leeyihiin jihaadka ay nagu soo duushay etoobiya iyo fitnow ay wada jireen mowqif sharaf leh oo karaamo leh oo diinta ilaahay oo la difaaco ah ayay ku leeyihiin waxay hor joogsadeen kibirkii etoobiya iyo fidno ay wadeen markii hore ay duulimaadka soo qaadeenna magaalooyinkay u banneeyeen markii aan is abaabulnayna wixii dhacay alla waa ogaa yeed iyo caata ku dhacay ilaa hadda xataa inay geedkii dagaalka meeshii ay ku baktiyeen xataa ma soo istaagaan fidno iyo etoobiya walilaahi alxamdu waxay hor joogsadeen kibirkii gaalada etoobiyaanka waxay bixiyeen naftoodii iyo maalkoodii waxaan garanayaa annaga oo ariga iyo geela meelaan kala geyno weyne ay beeshan sharaf kale ay soo dhiibeen jazaahum ullaahu khayran waxaan u dardaarmayaa suldaanka guud suldaan bunow xasan cabdullah waxaanan dadkan allah subxaana wa tacaala addoommadiisii wey haddaad adigu alle islaax la samayso oo alle addoon u noqoto quluubtooda alla kuu soo jeedinayo dadkan waa dad muslimiina wey shacbiga muslimiin weeye dadkaad hoggaaminayso beeshan hadama waa beel muslimiinah intii diinka ka baxday ridowdayaday u taallaa dadkaa marka muslimiinta ah inaan lagu hoggaamiyo allah kitaabkiisa laguna horkaco shay kastoo loogu yeeray hadday tahay infaaq hadday tahay naf iyo maalba shallaadiinta iyaga inay u hormaraan sidaasayna muslimiintu ku guulaysteen markay hoggaamiyeen nuqabadii kitaabka ilaahay ay ku hoggaamiyeen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim beecadii ay allaah la galeen iyo rasuulkiisii markay ka dhabeeyeen iyagoo nool baa alla ka raali noqday iyagoo nool baa alla janno u ballanqaaday annaguna dariiqoodaannu haynaa nuqabadu siday noqdaan dadka hoggaanka haya siday u dhaqmaan baa ummaddu u dhaqmaysaa marka beel sharaf leh oo mujaahidiinah oo akhyaara oo shuhada leh oo istishaadiyiin leh ayaad hoggaaminaysaan beeshaas sidqi iyo ikhlaas in lagu hoggaamiyo waxaana allah ka rajaynaynaa xilkaas weyn allah inuu idinla garab galo waxaa taariikhda ay qortay taariikhda muslimiinta ku qoran oo beesha hadame allah subxaanahu wa tacaala meel weyn uu ku gaarsiinayaa maalinkii afartan kun oo ciidan oo etoobiyaana ay ka soo gudbeen xuduudda ay ka soo gudbeen oo ay soo aadeen muslimiinta ay soo aadeen jihaadkii ay galeen bay maanta ku taagan yihiin waxay difaaceen allah idinkiisay difaaceen waaad aragteen indhihiinna waxaad saarteen jabkii ku dhacay fidnow allah siduu u jabiyey dib dambana umana soo laaban doonaan insha allahu tacaala marka kitaabka alle oo loo nusreeyo waa lagu sharafoobaa suldaanka cusub waxaan leeyahay wilaayada baay ah ummadda daacad u noqo shareecada ilaahay ku hoggaami u qalbi jilicsanaaw waxaanna maanta maraynaa xilli alle subxaanah wa tacaala diintiisii u gargaarayo waxaad maqlaysaan bishaaraadka muslimiintu ay gaareen haddii ay tahay hiiraan hadday tahay galgaduud haddii ay tahay shabeellada hoose hadday tahay shabeellada dhexe raayada ilaahay baa meel walba laga taagayaa maanta gaaladii way jabtay allaah baa jebiyey maraykan iyo murtadiin wada socda allaah baa jebiyey maanta waxaan rabnaa qabaa'ilka muslimiintu diintiisii baa alla dib u jadiidinayaa inay garab nagu siiyaan raayada tawxiidka biidni illaahi tacaala allah waxaan ka rajaynaynaa in badanna waan idhi annagoo nool baan arkaynaa ama annagoo tagnay dhici doontaa gaalo inta jabto ayaa meel kastoy gaalo joogtay tawxiid baa laga taagi doonaa raayadan tawxiidkaa laga taagi doonaa allah baa diintiisa u nusraynayo abshiruu ayuha almu'minuun bishaaraysa diintan alle waa u gargaaray walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullah waa hagaaga dhegaystayaal qaybaha dambe ee xafladda ayaan ku sii dhowaanaynaa markan waxaa loo baaqay sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay si uu halkan malaa'ka cusub ee beeshare hadama uu ugu wareejiyo kitaabka qur-aanka raayadii tawxiidka iyo qorigii lagu difaaci lahay furihii gaarigii loogu talagalay malaaq xasan nuurow sagaar
insha allahu tacaala naqiibka cusub ee beelaha doorati ayaan beelama inka talagalay ini maadaama lahadooradi walaag ummata ka hogaamiye lahaay ini ka wareejiyan oo aan ka horreeye musxafka shariifka ah ama kitaabka qur-aanka kariimka ah oo kan lan dhaawacmahayo lan shahiidahaya runtii isuga laantiisna adduunkan ini teeganaada suuragalba an hayna oo ilaahay subxaana wa tacaala aan ka talagalay adduunkao dhan ini ka teeganaada cadaaladiisna la kawado aqabkaasi oo iska jar iyo ka wareejiya haddii ilaahay armayn inka horreeya musxafka ugaas waa musxafkii kitaabka qur-aanka kariimka ahay oo lambaahanayo ummataasi inaada ka dhagda waana ka hogaamida difaacusheena inka weerta oo qobsoy la wareeg kutaab qur-aankii looreegii ummato islaamka waan wal ka dhagee insha allah oo ilaahay baarak allahu fiik tagna maybuu ahaa raayadii tawxiidka raayatu tawxiid raayatu laa ilaaha illa allah oo raayadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xafiis kasta ka suran ciidan kastoo mujaahidiinta kamadaana galanta ka haayan ini koran qaadan eena raayada ilaahay subxaana wa tacaala waajibiyey ini adduunka laka teego toosteena laka dagaalama raayadaasaa naqiibka ka wareejiya beelanka talagali maynan ku baahna insha allahu tacaala sallanka wareejiya hayani waajibaadka iyo xambaarsantahan ku baah insha allahu tacaala raayadii ini la dafaaca korliingaada iyo diyaaran ahaa baaraklahu fiik kana maybuu ahaa haddii la difaaca lambaahinya gurigi laka difaaca lahayo waana ammaano culuso lankii raayadaasi iyo kitaabka qur-aanka ha ka xadgudubo lanka talagalay ini laka dila insha allahu tacaala beela anka talagali gurigaasay ini naqiibka laka wareejiyo naqiib oo la wareeg waa qore ak oo yukrene oo cusub oo rasaasaysan baaraklahu fiik
gorigii looreegii kutaabka ilaahay iyo raayadka islaamka intii laka dafaca yaan la wareegi
baarak allahu fiik kana maybuu ahaa qoriga sahaytiisu qoriga sahay mambaahana sahaytiisu waaye boosh oo ka jaran saddex qasnadood ka jaran rasaastiisna buuta maybuu ahaa maalin dagaalka haysata inta kalena adi dhammaystiradaas insha allah gorigii boojii haysidi qolii wareejigaaday insha allah oo bilaar waajibteena huguude kana maybuu afuru baaburu ini islaamkankeeda gudonanka talagali siinoo la wareeg insha allahu tacaala
insha allahu tacaala siinka la wareegi islaamka liinka gargaare islaamka liinkadeego insha allah oo bilaar kutaabka lii wareeji raayadii islaamka ini goron laka dafaca yaliinga wareeji ummata islaamka ani liinga gargaara gurum waan la kogaami yaliinga dhiibi reer hadama ilagaadana allaahu akbar ilagaadana
guntii iyo gebagabadii xafladda ayaan isla soo gaarnay dhegaystayaal waxaan ku sugannahay deegaanka iidale ee hoostaga magaalada baydhabo ee walaayadda islaamiga ee baay halkan oo lagu caleema saarayo malaaqa macalin xasanow nuurow sagaar malaaqa cusub beesha hadame ee walaayadda islaamiga ee baay kelmadii u dambaysa waxaa loo baaqay islamarkaana mikrofoonka lagu soo dhoweeyey sheekh xamse abujacfar waaliga walaayadda islaamiga ah ee baay markiin ku horraytama in mahadnagaana ilaahi tabaaraka wa tacaala bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala dhammaan marti sharafka ku qiibgali xafladan qiimaha badan lakacale masaarahayna qiibka cusub ka horreeyaan culummada iyo nuqabada iyo beella caleemasaarka iyo shaqada qobsati ee dhammaan dadka kale ha ku qiibgali oo marti sharafka ee qabaa'ilka muslimiinta ah iyo walgorodka dhammaantay oo maylana جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انت كدب اخواني في الله كلمات دور او توجيهات ودردار اه ان شاء الله تعالى تتلمام فده بلا شغد قبتي ولا halkahani magacaawtay hadoorati markan ka horreyta ma inka bashaareyaanaya uleyn aniguna la qaadnay garab shoona ana haddii ilaahay si waxaan dooradan salamada unayna ninka doorinyi la shaqeeyana ka walaaya ahaan garab surugna walaagiba karaankayna ah sa hordhaanbaan la shaqeeyaani nuqabadii isu ka horreeytay naqiibkii isuba ka horreeyey iyo nuqabada kale ee walaayada qabaa'ilka walaayada degan aan la shaqeeyaani salamada iyo aan la shaqeeyaan haddii ilaahay arra waan hadhowaayana inta haniideeyana maylana jazaaka allaahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala culayska kiin fududaaya marka naqiibka cusuba haddii la magacaabiyo runtii golo dhasan oo walaayada owalba aan dhasanaayay oo beelaha muslimiinta walaayada degow dhammaantay oona kamadaysiyin yaa xiban kunagaday qiib kunagaday ha kabiiri doono insha allahu tacaala yaana mas-uuliyad kale dhana kale ku saamayi doontuwo jazaaka allahu khayran marka inaad mas-uuliyaddaasi in adkaysata xaje iyo waajibsheena gudata lankii waajibsha gudodo mas-uuliyaddaas sidii ka qaado waajibsheena gudoda may nabigaan sheegay ini ilaahay inka kaalmayow tabaaraka wa tacaala soo markii horena in weydiisana lindhiiba haddana xaje gudoda ilaahay anka kaalmay subxaana wa tacaala lankii hadda ka gobod falo ka takri falona may buu ahaa cigaabo kanagadaas adduun iyo aakhira intaba markaani dadaal walan reebana wala dhala walaag usa kara kora yala dardaarhame naqiibka walgorodka reerka may lahaa walaalkiisin hadoorotan hobisin se walaalo horo in sheegan garab suruntan maynagadai mindo afleho walgooyaso shaqeeyo korto hooba garabshii ku bataanna may tareena fartoshiladii faara biyaasa maaya folma dhagaas dee ummaddan maleeyay dhankushiladii inaan ku dhex shaqeeyo korne walbadangna un kugobado korna xadba sidii in garab suruntaano isan inkaalmaytan iyo shaqadiis nagada doonta may weelay galnin shaqeeyow oo ummata dhexgalaayo ka dhex shaqeeyow oo isu wakiilku ku emay buu ah walgorodka iyo acyaantii akhyaarta waaye nabadoonnada inka horreeyaan marka dhammaantoo may in sheegaya walaalkiisan hadoortan inay garabshi inkubana garab surunaatan leylan wanahaaran lindhaga nuglaada samci iyo daaca xaje wasiinkiliyi shareecadii iyo ilaahay subxaana wa tacaala ya siiyey shareecadiisa siidii ma ewal mayla raayuusa meeloolaha ku qaadi ma ah saas daraadiye ani wal allaalo walaagay khayr iyo wanaag ah oo amar aho usaha kubaha an hoggaansantan samiyo daaca dhanaga kalena tala toosan oo wanaagsan kala taliidan nusxi iyo nasiixo siidan bidaana saalixa annaga tan ya insha allahu tacaala iyo siina dardaarame si guudna beelo dhanba lanku baahinya walgarodka shaleediis ma ah beelo dhanba rijaalan wanisaa'an iyo lanku baahinya insha allahu tacaala dardaartasay oo lagodoomaha waana qaadada jazaakum allahu khayran sanad cusubaa la gali oo kun afar boqol afartan iyo todoba sanad cusub maalin kasta cusub camal cusuba aan baahanta iyo cibaado ilaahay lanka dhowaado cusub aan baahanta sanadka cusub saaso bal kasta cusubna saaso may waale cimriga waa ku dharanta saas daraadiya ilaahay ini aada iskiirto on dhowaata eedaa muhiimangata jihaadkana wal ilaahay laiska kahirika inka fadla badan bacda tawxiidi waliimaani billaahi waaye marka ini jihaadka an wada kan insha allahu tacaala runtii qabaa'ilka walaayadana jihaadka garab surmowshay qabaa'ilkeedan ka ammaanan iyo kumadayin laakiin may lana may buah meelilan baahanaay moderna inti baydhow gaalanoo haysato awdiili gaala haysata burxa kabi gaala haysata ligurow madeerna maydharhay mustawihlan baahnay wile madeerna walbadan ani dhaman tallaabooyinkaas inay dhaman ay dhammaystiro jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum gabagabadii dhammaan dadka ku qayb galay xafladan qiimaha badan oo culimmada iyo nuqabada ku midayin akhyaarta iyo walgarodka kale iyo dhammaan mustamiciintii iyo akhyaarta ku qayb galay may laha jazaakum allahu khayran walaalaha shaqada fududaayay ka jara raga amniga ka shaqeeyay raga iclaamka iyo lajnadii may laha iyo suhoola in xil saarnayti fududaaytiye dhammaantii may laha sagaar iyo sinka kama hadnagaana jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum insha allahu intaasaa ninka gabagabawtay xafladii tan qiimaha badanayti والسلام عليكم ورحمة الله waa hagaag ee markan ee waxaa bannaanka ku soo aaday qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha hadame
guruga maabaarta golfadyaag gobolkiise gaarood madaar geedda baaralya gunta baarshe alowkii weel madaygi kaa kiila ka walaal alowka weel ilaahayow afkaa ku erhaan samaawaad alowku aqbal maalin aseeya kii waaqlii goofada iska jiide waleeyada ka walaale luwidaagii alowka weel ilaahayow afkaa ku erhaan samaawaad alowku aqbal geedba baaralya gunta baarshe alowkii weel midigdaa tiilaka keer maa imunya laka heli alowka weel ilaahayow afkaa ku erhaan samaawaad alowku aqbal geekii keeryaal kolwiina alowkii weel geekii sharyaal manshiido maanan shiiran alowka geli ilaahayow afkaa ku erhaan samaawaad alowku aqbal ilaahayow waleeyadii antay luqalaad antay kitaabka
waa hagaag dhegaystayaal waxaa si toosa u soo gabagaboobay xafladda lagu calaamasaaraya malaaq xasey nuurow sagaar malaaqa beesha hadame ee wilaayada islaamiga ee baay markan waxgaradkii qeybaha bulshada beesha hadame waxa ay ku dhaqaaqeen inay kor u qaadaan malaaqa cusub ee beesha waxaan waraysan doonaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka soo qaybgalay xafladda calaamasaarka ah bal ka waran maanta xafladda dhacday iyo aragtidiina nabadii kheyr bafash barwaaga fahem yalika gili malaaq yalaka dooradi suldaankana bakoola kukooy geeka arada xaflada saasahayti bismillaahniow magagaysan cali saaga liyare maybaa indhaa liyare xafladan may dareertay muddo dhan tumishan maalmood todoba maalmood dowri dareertay xaflada qabanqaabadee saddex maalmood ahayti suldaanbunow marki koy ya xafladan agaasigni markaas kudib ilaahay maadiis mayba haytay mayla dooraday naa'ib oo suldaanbunow hooskoyow oo beelahadama oo baaye markii la doorday kudib alxamdulilah haflada safaylandhidi haddii tangadii baaraga hayto maykiinku dego ilaa maalang maykiinku salaad suba ilaa hata raashinga la geebiyahay marka haflada safaylandhidi saamni andhidi haddee walaayidii baay niinkoyti haddee waaliga abu jacfar niinkoy haddee idaadda andalusa ku qayb galin ilaahay ajar iyo xasanaad ku sii marka walaalo haflada saasaan dhidi maanta dareenka ka waran bulshada eedan kaanta boqolkiiba boqol eedan kaanta mayba eedanka kaanta ummadii bunow mayba kolanku koy madeentii hadam hadama mayla kamaday koreeri kitaabkii sunnada la kamaday koreeri kitaabkii sunnadii hadama markii lan sheegi may lahaayeen oo walba mujaahidiin ahaayeen oo dad oo maana aska duuban ahaayeen meeray madnimadii hadameen koo yeeri hadama madnimadii tiis ya mar dhalle hata may ka mar dhalle iska duuban yigeek sagiiri kabiir jay tan ada arga ayto marka de waa kay mar dhaleentii usugan kooy gunow ilaa yaata muddo dhan sodon i shan hamin aniil roog sodon i shantaas hamin meeloos la jeefni haminko meel maajal bareen marka usina khayr alla ku sii hadee madaantii usugan kooy kamaas inyo boqolkiiba boqol haddee tolka maybwa lankoo madaye lanki madaye wejiguus hata madaantiiska dareerta weji xung mahayn marka eedi eedaan taageersigna usina suldaankaynu madaga korjee noo saarnyi wal allaa lahee ihoo garabjee la surugna hadamana ani afko ii leeyi
guntii iyo gabagabadii ayaan isla soo gaarnay dhegaystayaal allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey tibintan gaarka ah ee aan ku soo gudbinanay xafladda calaamasaarka malaaq xasey nuurow sagaar malaaqa cusub beesha hadame wilaayada islaamiga ee baay oo ka dhacday deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo taas oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada islaamiga ee baay culimo salaadiin iyo waxgarad isaga kala yimid wilaayaadka bakool iyo baay guud ahaana tabintii waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu كادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا
wahagaaga dhegaystayaal guud ahaanna intaas ayaana caawa ku soo gebagabeynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu